bismi illaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah allah yaa mahad iska leh mahadda alla kadib waxaan rabnaa insha allahu tacaala si aad la socoteenba waxaa weeye howlo ku saabsan sboortiska oo aan wadnay muddo dhowr bilood ah oo intaa la soo agaasimayey in maanta aan ka dhigno xaafaddii wadhajinta sboortiska agabkii lagu talagalay meesha hadda aan joognana waa waxaa weeye waa stadiumkii wayaan loogu talagalay ciyaarta sboortiska maadaama la dhisay nidaamkiisa loo suubiyey oo muddo bilooyin ahna soo shaqaynayay oo shaqadiisa ay soo socotay waxaan garanay maanta guddiga sboortiska degmada baardhiga inaan ku wareejino anagoo maamulkii degmada xibnihii ka socday inaan ku wareejino agabkaas waxaa mahadwallaana iska leh ururka dhallinyarada oo waxaa weeye intaas usoo dulqaatay oo intaas waxaa weye sboortiska soo shaqaynayey oo soo ciyaariyey iyo guddiga sboortiska oo soo nidaamiyey nidaamkii sboortiska oo soo diyaariyey saaka si farxad leh haddiiaan xilka ugu wareejinayno oo laaga seexanaya ayaga haway xilkii loo dhibay iyo nidaamkii sboortiskaas aad baan ugu mahad celin doonaa insha allahu tacaala waxaana hawshaas si waafi ah oo aan hagar lahayn u soo agaasimay oo u soo shaqeeyey madaxa arrimaha bulshada oo isagana insha allahu tacaala aan ku soo dhoweynayo inuu ka hadla arrinta idaa ah insha allah asalaamu calaykum
بسم الله الرحمن الرحيم marka koowaad allihii meeshaan lagu kulmiyey caafimaadkan iyo naxariistan farada badanna waafajiyo na siiya waa mahadii shukri iskale mahaddaas kadib waxaan saaka meeshaan sida iin muuqata waada arkaysaanba aan ku wareejin rabnaa qalab ay iska leeyihiin ururka isboortiska dhallinyarada degmada baardheera arrintaas ayada ahoo in badan ay soo agaasimayeen guud ahaan maamulka degmada baardheera hadday dhisma garoonki ahayd iyo hadday qalabka isboortiska ahayd ilaahay baa mahad iska leh ayaguna dhallinyaradaas in badan bay horay oo ugu soo samreen garoonkoor dhisnayn dharkii iyo alaabtiion lahayn qalabkiion jirin ayaa in badan ama garoonkii gacanta ku hayeen amaba u dulqaadanayeen saaka waa ku guulaysteen in badan oo kalena waan sii wadi doonnaa insha allahu tacaala arrintaas ayaguna waa dhisan yihiin hadday maamul tahay iyo guddi ilaa naadi wax ka maqan ma lahan boqol kiiba boqol kuwa ayagana shaqadooda hanan doona oo gudan doona waayo sidaan aad ugu rajo dheerahay ayagoo ku mahadsan waxaan ku wareejinaynaa qalabka asaga ah iyo furihii garoonka insha allahu tacaala xilkaas ayadaa ku wareejinay annaguna waan ku dabgeli doonaa waan ku kontarooli doonaa ayadana waa gudan doonaa insha allahu tacaala intiina daawanayso ama caalamka ama dowlad goboleedkii ama federaalka ama hay-adaha jaaliyadaha in alla intii in alla intii in alla intii waddanka ka maqnaydoo u dhalatay intaba waxaan u farayaa kurtigan meel kastay joogaan bafartiin inay arrintaas ayada ah naga gargaaraan nana garabsiiyaan wax alla wixii ay ayaguna noo qaban karaan oo karaamkooda ah waxaa waayo adduunka maanta wallii dadka soomaaliya waxa ka jira inta badan waa la ogyahay in badan bay dowlala-aan iyo rafaad iyo wax soo martay insha allahu haddana waa laga baxaan rajaynaynaa wax la yidhaahdo isku filnaasho waa horey looma haysanin iskarab qabashay ahayd arrimahaas ayaga ah wixii nagala saacadixi kara iyo wixii lalaga qaban karana lala qabtana waa waa u faraynaa fartiintaas meel kastoo la joogo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu